بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay eh, qisatu aadam calayhi salaam silsiladii qasas alambiyaa ayaynu waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi salaam waxa aynu baxdigan uu noqonayaa almabxathu asaabic baxdiga toddobaad ayuu noqonayaa kii lixaad baa inoogu dambeeyey baxdigan waxaynu kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala eh, khalqu xawaa calayha assalaam nabiyullaahi aadam khalqigiisii waynu soo garanay oo dhoobaa laga abuuray oo ilaahay baa aayadaha qur-aanka inoogu sheegay inuu gacantiisa ku abuuray xawaa iyada xaggee laga abuuray goormaase la abuuray xawaa goormaa la abuuray xaggeese iyada laga abuuray labadaa mas'alo ayaynu kaga jawaabaynaa baxdigan insha allahu tabaaraka watacaala Eh, awalan marka ugu horeysa waxaan tambiihinayaa eh, magaca xawaa soomaalidu markay ku dhawaaqayaan xaawa ayay yidhaahdeen oo alifkay soo hormariyaan laakiin carabiga waawgaa horeeya waa xawaa ee maaha xaawa maaha xaawa waa soomaalida la baxa oo saa isku dabamariyey magacu waa isla halkii weeye laakiin way isdabamariyeen marka waa xawaa calayha assalaam allah subxaanahu wa tacaala eh, waxa uu inoo sheegay aayado badan allah subxaanahu wa tacaala inuu abuuray aadam calayhi assalaam inuu kabacdi xawana aadam ka abuuray kabacdina khalqiga oo dhan ay xaawo iyo aadam ka yimaadeen xawaa iyo aadam ay ka yimaadeen allah waxa uu fi suurati acraaf ku leeyahay huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida allahu allihii khalaqakum min nafsin waaxida ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله وحي نوغو تلمامي آية داس horta aadam in la abuuray khalaqakum min nafsin waaxida wa aadam wah aadamna laga xawana aadam laga abuuray oo aadam minhaa ay naftii aadam oo hore oo lainoo soo sheegay khalaqakum min nafsin waaxida ay khalaqa xawaa min hada nafs naftaasu xawana ka abuuray oo aadam ayaa laga abuuray xawana xawaa aadam baa laga abuuray waa tilmaami doonaa qaabkana loo abuuray maxaa loo abuuray liyaskuna ilayha inuu ku xasilo ay xaaskiisii noqoto oo weheshado falamaa taqashaaha ay jaamacaha markuu jimaaca u tegey ayay xamlat xamlan khafiifan uur bay qaaday markaa ilaahay bay baryeen markaa ilaahay haddaa welad saalixna siisid waxaan noqonaynaa kuwa shaakiriinta oo kugu shukriya saasaa bilow aadmigii ku tarmay marka xaawa waa dhashay waxa weeye ilmay dhashay oo waa markaa dhow adduunka la keena ayaa laga hadlayaa khashiyaankaas oo adduunkay ku dhalayaan laakiin jannada ma ayna ku dhalin waxba idan laakiin macalshaahidkeenu hadda waxa weeye huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida allihii nafkileedi ka abuuray naftiina ka abuuray xawana naftii ka abuuray yaa ayuha naasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wa taasi waa wabatha fiiha rijaalan kathiira wa nisaaa taana waxa waa markii dambe adduunka yimaadeen oo ay tarmeen masalada marka koowaad in xawaa laga abuuray aadam calayhi sal- calayh- eh, eh, calayhi salaam taas waa caddaha oo waxa weeye axaadiitaana caddaynaysa oo xadiidka dambe aanu tilmaami doonno ayaa caddaynaya masaladaas laakiin masaladii aan soo hormarina waxay tahay goormaa la abuuray xawaa waa tii aynu nidhi aadam baa la abuuray ibliis waa iyadii jannada laga saaray aadamna jannada la dejiyey xawaama waxaa la abuuray intaan jannada la dejin aadam oo la odhan jannada galoo deg mise jannada gudaheedaa lagu abuuray masaladaas ayaa laba qowl ku jiraan wuxuu imaam ibnu kathiir leeyahay raximahullah culummadu isku khilaafeenoo aayadaha daahirkooda sida suuratu acraaf iyo waxa weeye suuratu baqara iyo daahirkooda waqulnaa yaa aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna faqulnaa yaa aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwu laka walizawjika falaa yukhrijannakuma min aljannati fatashqa fi suurati baqara fi suurati acraaf fi suurati daha daahirkaasi wuxuu keenayaa aadam intaan jannada la gelin in xawo laga abuuray kabacdina aadam iyo xawo wada socdo la yidhi jannada dege sidaa marka culummada qaar baa ku tegey oo waxa weeye mufasiriinta qaar baa saa ku fasiray sida ibnu kasiir uu soo guuriyey qaar baa ku tegey laakiin imaamu suddi waxa uu warinayaa oo ibnu kathiirna tilmaamayaa waxa weeye cabdullaahi ibnu cabbaas iyadoo laga warinayo waxaana ka warinaya can abi saalix can abi malik can ibni cabbaas iyo can muratana wuxuu ka warinaya can cabdullaahi ibni mascuud waa ardadoodii waana mufasiriintii qur-aanka cabdullahi ibni mascuud iyo cabdullahi ibni cabbaas waxay yidhaahdeen khalaqa allahu aadam aadam baa ilaahay abuuray wa adkhala aljanna jannaduu geliyey wa askana jannada deg baa la yidhi fa kaana yamshi waxa socon jiray jannada waxshiyan keligii ay waxiidan laysa lahu zawjatun yaskunu ilayha aan lahayn zawjo iyo xaas uu weheshada midna lahayn ayuu jannada joogay keligii oo aayadihii waxay ku fasirayaan uskun anta wa zawjuka aljanna macnaha inay tahay inuu aadam keligii jannada marka hore la dejiyey xaawana marka dambe laga daba keenayo oo jannada lagu dhex abuuray waxay yidhahdeen fanaama nawmatan wuu seexday hurduu seexday fastayqada waa uu toosay wa cinda ra'sihi imra'atun qaacida madaxiisa agtiisa waxaa fadhida qof dumara oo fadhida markaasuu y maa anti maxaa tahay markaasay tiri imra'atun markaasuu y maxaa lagu abuuray markaasay tiri litaskuna ilaya inaad igu xasishid oo igu degtid oo i weheshatid markaasaa malaa'igtii waxay yidhaahdeen saluuhu weydiiya can ismiha isimkeeda weydiiya bal aynu aragna cilmigiise waatuu asmaadoo dhan la baray bal isimkeeda hala weydiiyo markaase waxay yidhahdeen aadamow magaceed markaasuu yi xawaa markaasaa la yidhi maxay ku noqotay xawaa markaasuu yi liannaha khuliqat min shayin xay waxaa laga abuuray wax nool shay xayoo nool baa laga abuuray sidaa daraaddeed waa xawaa wey xayaata ayaa laga tilmaamaya halkaasay ka timi aharkaas marka cabdullahi ibn mascuud iyo cabdullahi ibn cabbaas iyo ku fasirayaan wuxuu ku tusayaa in xawaa jannada dhexdeeda lagu abuuray oo aadam oo jannada dhex jiifa laga abuuray weli waxay leeyihiin min dilcihi feertiisa ayaa laga abuuray xadiidkuna waa tilmaami doonaa marka waxa uu tilmaamayaa aharkaasi qaabkaa xadiid ma aha oo saxiixa oo nebiga ka sugan aayadna ma aha waa tafsiir saxaabada ay ku fasireen hadday marka noqoto tafsiiru saxaaba waan markaa saxaabadii kale ku inkirin waxaa lagu xambaarayaa xukmu rafci sababtu waxa weeye waa arrin cilmi gheyba wa inay marka nebiga ka maqleen oo kalaa dhici karta oo lagu xambaaraya xukmu rafci baa la yihahdaa waa haddii bishardi uuna israa'iliyaad noqon marka ibnu kathiirna ma sheegin oo ma markaa ma radiyin oo ma odhan waa israa'iliyaad ma u odhan marka sidaasaa waxa weye tafsiiru saxaaba loo qaato oo waa laga gudbay qaarna culummadu waxay idhahdeen maya aadam intaan jannada la dejin daahirka aayadaha wa qulnaa yaa aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna waa la socotaa labadiiba iyagoo wada socda ayaa jannada la yidhi gala oo dega taana qeyb baa ku tegey dhinacaanna tafsiirkaa saxaabada culamada qaar baa ku tagtay walcilmu cind allah calaa kulli xaal khulaasada waxa weeye aadam iyo xawaa jannada waa la dejiyey xawana waxaa laga abuuray feerta nabiyullaahi aadam calayhi salaam oo xadiidka ayaa tilmaamaya in feertiisa laga abuuray oo nebigaa wuxuu yidhi xadiidka warinayaan bukhaari iyo muslim iyo istawsuu binnisaai khayran waa xajatulwadaac baa nebigu la dardaarmaya dadka istawsuu binnisaai khayran khayr u dardaarma dumarka fa inahunna khuliqna min dilcin acwaj waxaa laga abuuray feer qalloocan ayaa laga abuuray wa ina acwaja shayin fi dilci aclaah meesha ugu qallooc badanna feerta waa meesha ugu sarraysa fa in dahabta tuqiimuhu kasartahu haddaad damacdi toosi waa jabinaysaa wa kasruhaa dalaaquha waa furaysaa hal kala ma leh ma toosayso qaloocaasaa ku jira feer qalloocan baa laga abuuray dabeecaddeedaa qalloocan marka ma la toosin karo wa in taragta haddaad isaga tegtid oo saa u daysid istamtacta biha saasaa ku wada noolaanaysaan wanaag baad ka helaysaa marka istawsuu binisaai khayran bukhaari iyo muslim ayaa warinaya halkaa marka xadiidka culamadu waxay ka qaateen uu daliil u yahay oo waadixa in nabiyullaahi aadam calayhi salaam feertiisa qalloocan oo yarta ah in laga abuuray xawaa halkaas ayaa waxa weye laga abuuray xawaa calayhi salaam wax mashaakilna male dhibna male sababto waxa weye allah subxaana wa tacaala qaadirun calaa kulli shay aadamba waxa uu ka abuuray dhoobo ciid buu ka abuuray marka aadam oo nool in feertiisa qof laga abuuro waa wax allah u fudud waa wax walba waa wax u fudud dadkana markaynu fiirinno afar qaybood ayaanu arag aragnaa oo lainoo sheegay midna aynu aragnay mid waa aragnaa oo maalin walbaynu arkaynaa saddexna waa lainoo sheegay in khalqiga dadku afartaasay u qaybsamaan aadam waxaa la abuuray aabbana maleh hooyana maleh ciid baa laga abuuray ilaah baa abuuray ciid buu ka abuuray waa kow xawaa hooyo ma leh aadam baa laga abuuray oo isaga ayay jirkiisii ka timid oo aabbo camal u noqonaya oo isagaa laga abuuray nebiyullaahi ciisa aabba ma leh hooyo keliya laga abuuray oo maryamaa laga abuuray inta kale bilow aadniga aabba iyo hooya laga abuuray oo sidaas ayuu allah subxaana wa tacaala khalqiga bilow aadniga intaas ayaa lainoogu caddeeyey afartaa qaybood qayb shanaad ma hayno afartaa unbaynu haynaa in waxa weeye bilow-aadniga oy waxa weeye ku socdaan marka khulaasada waxa weeye masaladaas intaas ayaynu ugu gudbaynaa oo waxa weye khulaasadeed waxay noqonaysaa nabiyullaahi xawaa waxaa laga abuuray nabiyullaahi aadam calayhi salaam feertiisii qalloocan ayaa laga abuuray amaa xilligee la abuuray ma jannada isagoo ku jira mise intaan jannada la gelin walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya laakiin labadaa qowl bay culimmadu ka leeyihiin qaarna waxay leeyihin intaan la gelin baa la abuuray qaarna waxay leeyihin jannada dhexdeedaa lagu abuuray walcilmu cinda allah marka ilaah baa garanaya intaas ayaynu uga gudbaynaa xawaa calayhi asalaam khalqigeedii abuurkeedii walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin